إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة muxaadaradeennu waxay ku saabsan tahay atawxiid masjidkan waa masjid cusub oo mar dhow la furay laguna magacaabay masjid الtawxiid xaqiiqatan waana tasmiye aad iyo aad qayim u ah oo aad iyo aad u qiimo badan in lagu magacaabo oo loogu magac daro tawxiidka tawxiidkuna waa waxa allah subxaanaه wa tacaala liajlihi ou koonka u abuuray makhluuqaadka dhammaantiina u abuuray waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu noqdo masjid tawxiidi xaqan oo waxa waaye dadka tawxiidka lagu baro looguna yeero ilaa dacwati tawxiid oo aan shirki iyo khuraafaad midna aan lahayn mowduuca marka wuxuu ku saabsan yahay atawxiid tawxiid اllahi caza wajala ilaahay subxaanaه wa tacaala addoommada wuxuu abuuray gaayo aad iyo aad u qiimo badan iyo ujeeddo aad iyo aad u weyn allah subxaana wa tacaala addoommada uma abuurin inay u noolaadaan sida bahaa'imka iyo xooluhu u nool yihiin uma abuurin subxaana wa tacaala waxa uu abuuray gaayo aad iyo aad u weyn asaana caddeeye oo sheegay ujeeddada u abuuray wuxuu yihi rabbi subxaana wa tacaala wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinni iyo insi uma abuurin ilaa inay caabudaan ma bacdu mufasiriin waxay ku fasireen ilaa liyacbuduun ay ilaa liyuwaxiduun yani say ii keli yeelaan oo keligay ii caabudaan ujeeddadaas keliyaan u abuuray maa uriidu minhum min risqin risqi kama doonaayo buu yihi alla subxaana wa tacaala mana ka doonaayo inay iquudiyaan yani inay alla subxaana wa tacaala risqi siiyaan iyo inay ilaahay quudiyaan midna alla kama rabo addoommada ina allaha huwa arazaaq dulquwati lmatiin waxa alla unaga raba marka maxay tahay subxaana wa tacaala si keligiis loo caabudo oo keyrkiisa aan loola wadaajin horta ujeeddada noola abuuray waa taas ujeeddada noola abuuray waa midaas macnaheeduna waxaa waaye waxaa noola abuuray inaan ilaahay keligiis caabudno subxaana wa tacaala laa shariika lahu ayadoo waxba alla lala wadaajinayna subxaana wa tacaala tawxiidkaas waa midda alla subxaana wa tacaala ambiyada uu la soo diray tawxiidka waa midka alla subxaana wa tacaala ambiyada uu la soo diray oo maa min rasuul min rusuli illaahi caza wajala ilaa dadka wuxuu ugu yeeraayay ila tawxiid kasoo bilaaw min nuuxin calayhi الsalaatu wasalaam ilaa lagu yimaado maxamed oo ah khaatam rusul calayhi الsalaatu wasalaam alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala asoo nuux ka warramaya walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi inii lakum nadiiru mubiin anlaa tacbuduu ila allah waxaan alla dirnay buu yidhi nuux calayhi الsalaatu wasalaam qowmkiisaan u dirnay markaasu uu ku yidhi inii lakum nadiiru mubiin waxaan ahay aniga mid digaya oo idin digaya oo digniintiisu ay caddahay waadixta anlaa tacbuduu ila allah ha caabudina alla maahane cid kale ha caabudina subxaana wa tacaala meeshuu ka bilaabo dacwadiisa fiiri wuxuu ka bilaabay ila tawxiid marka ugu horreysa wuxuu ku dhaqaaqay dadki inuu ugu yeero ilaa tawxiid illaahi caza wajal sababta keentay inuu nabiyullaahi nuux calayh salaatu wasalaam dadka tawxiid ugu yeerana waa caddayd oo waxaa waaye xadiidkii waxaa caddeeyey ibnu cabbaas radia allahu canhu ee ku jira fii saxiixi albukhaari nebi nuux calayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi aadam waxaa udhe waxaa u dhexaysay casharatu quruun toban qarni ayaa udhexaysay qarnigii waa boqol sano sida raajixa toban qarni ayaa udhexaysa bayna nuuxin wa aadam calayhi salaatu wasalaam tobankaas qarni dadkii noolaa kaanuu cala tawxiid tawxiiday ku sugnaayeen alla keliya caabudi jireen subxaanahu watacaala markay yimaadeen qowmu nuux waxaa ku jiray qowmu nuux rag saalixiin ah oo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala caabudi jira keligii markay raggaa dhinteen ayaa shaydaan wuxuu u waxyooday awlaaddii raggaas wuxuu ku yidhi aabbayaashiin waxay ahaayeen dad saalixiin ah waxay ahaayeen dad ku dadaala cibaadat ullahi subxaanahu watacaala oo nashaad u ahaaya ilaahay cibaadadiisa si marka aad u xasuusataan oo waxa waaye aadan u iloobina juhdigii iyo dadaalkii aabbayaashiin ay bixi jireen waxaa u samaysaan taallooyin iyo sawiro aabbayaashiin aad ku xasuusataan waa waxyin min ashayaan waa darsi min ashayaan laakiin shaydaanku markuu rabo inuu kulumiyo halna ku dhihi maayo alla qaybkiisa caabud xoogaa tadriijiyan tartiib tartiibu ku soo gelaya marka hore wuxuu ka dhaadhiciyey inay sawiraan aabbayaashood ay taallooyin ay yani u sameeyaan si ay u xasuustaan oo ay ugu xasuustaan waxa waye cibaadadooda ma ma- ma dhahaya caabuda laakiin wuxuu leeyahy cibaadada aabbayaashaad ku xasuusanaysaa waa ka ajiibeen way sawireen raggaa saalixiinta ayay sawireen carruurtiaa sawiraysa markii ay sawireen ay taallooyin u samaysteen waxay allaha bay caabudi jireen keligiis laakiin waxay yidhahdeen aabbayaasheenaan kusoo xasuusanayna oo markii xoogaa qof annaga naga mida daal uu galo ama cajzi wuxuu soo xasuusanayaa aabbayaashaas cibaadadooda saa darteed cibaadadii iyo nashaadku waa laba laabaya markay muddo sidaa ahaayeen dabcan jiilba jiil u dhexlaaya jiilkii ayaga ka dambeeyey markay kumid tageen oo jiilka ka dambeeye yimi shaydaanku wuxuu u waxyoodu ku yidhi aabbayaashiin waxay u sameeyeen taallooyinkan waa caabudi jireen cinda shadaa'id markuu faqri ku dhaco markay owlaado la'aan ku timaado markay dhibaata la soo daristo waa baryi jireen markaasaa roob ku imaan jiray inta baryaan ay weydiistaan ayaa ayaga dartood ilaahay subxaana watacaala uu ku waraabi jira marka asnaamta waxaa baridaan taallooyinkan barya oo caabuda horta halkaasay ka soo gashay ilaahay qeyrkiis in la caabudo subxaana watacala qabla daalika ma jirin nuux calayhi salaatu wasalaam iyo aadam inta udhexaysay dadku muwaxidiinay ahaayeen qoomkaas markay yimaadeen shaydaanna uu darsigaas u laqinay oo ay ka ajiibeen ay ka qaateen halkaasaa shirki ka soo bilowday allana wuxuu soo diray nabiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam nuuxuu soo diray walidaalika waxaa la sheegay inuu nuux ahaa awalu rasu awalu rasuulin ilaa ahli اlardi waa rasuulka ugu horreeyey ahluardiga loo soo diray waxa ugu horreeya ku bilaabana waxay ahayd an laa tacbuduu ila allah ilaahay maahane cid kale ha caabudinina alla keyrkiisa ha caabudina saas ugu yeeho ma ka ajiibeen mase waa ka diideen waa ka diideen waa ka diideen way caayeen hadallo xun bay ugu jawaabeen ilaa akhiiran ilaahay halaagay subxaanahu wa tacaala wuxuu u digaayey alfa sanatin ilaa hamsiina caaman yacni kun sano ilaa konton sano markii laga reebo macnaha sagaal boqol iyo konton sano ayuu u digaayey nabiy llaahi nuux calayhi salaatu wasalaam aaduna uga cawday wuxuu yidhaahda wainii kulamaa dacawtuhum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wastaqshaw tiyaabahum mar walba u yeeho farahay dhagaha gashanayaan dharkoodana waa isku duuduubayaan macnaha ma rabaan inay maqlaan kor iyo hoosaan uu yeehay si walbaan wax ugu sheegay ilaa uu markii dambe habaaray uu yidhaahday laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ilaahu gaalada axad ka mida dhulka hawa tegin inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara maxaa yeele haddaad adiga ka tagta axad ka mida addoommadaada ay luminayaan mana dhalaayaan mid faajir oo gaalnimo badan maahan nabiyullaahi nuux waxyaa luu ogeysiiyey inaysan rumaynayn uu uxiyey ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmika ilaa man qad aamana nuux waxaa loo waxyooday qoomkaaga kaa rumay maayaan ilaa inta hore kuu rumaysay maahan in kale rajaha ka qabin waxyaala raacay calayhi salaatu wasalaam kadalika nabiy llaahi huud calayhi salaatu wasalaam qowmkiisa aad iyo aad wuxuu ugu yeeray ila tawxiid wailaa caadin akaahum huudan wailaa caadin akaahum huudan an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru wuxuu ku yidhi alla caabuda ilaah kale ma jiran alla ahayn wailaa tamuuda akaahum saalixan an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru ma min nabiyin ilaa wuxuu ku celinaya kelimadaas ilaahay caabuda ilaahan alla ahayn malihidiin rabbi waa keligii subxaanaه watacaala keligiis caabuda jamiic اlambiyaa dacwadooda waxay ka sinnayd tawxiid walaqad bacatnaa fii kuli ummati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu daaguut alla wuxuu yidhi waxaan soo saarnay ummad walba aan ka soo dhex saarnay rasuul muxuu ugu yeeray an icbud اllaha ilaahay caabuda wاjtanibu daaguuta daaguutkana ka dheeraada daaguudkan waxaa la yidhaahdaa wax walba oo addoonka xadkiisa dhaafiya wax walba oo addoonka xadki sharciga ahaa dhaafiya waa daaguud min macbuudin aw matbuucin aw mudaacin ama ha noqdo mid la caabudo ama ha ahaado mid la raaco ama ha noqdo mid la adeeco marba hadduu xuduudda sharciga ku dhaafinayo daaguud alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ambiyada waxaa la soo diray ama rasuul walba waxaa lala soo diray an icbudu llaha wajtanibu daaguuta ilaahay caabud caabuda daaguudkana ka dheeraada oo ka fogaada dacwat اlambiya sidaasay ahayd calayhim الsalaatu wasalaam walidaalika nebigu salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhahda alambiyaau wlaadu callaad ambiyadu waa awlaadu callaad waa sii fasiro wuxuu yidhahda abuuhum waaxidu wa ummuhum shataa aabbayaashood waa mid hooyooyinkooduna waa kala duwan yihin macnuu waxaa waaye asalka ambiyadu wax dhammaantood waa wada tawxiid laakiin furuucu diin waa ku kala baxaya oo alla waatuu yidhi walikullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan mid walbo ambiyada ka mid ah shareeca iyo minhaaja dariiqoo alla subxaana wa tacaala u sharciyeeyey laakiin maxay iskugu imaanayaan dhammaan waxay iskugu imaanayaan ay ka midaysan yihiin addacwa ila tawxiid waxay la mid yihiin marka ilmo kale hooyo ah laakiin isku aabba ah aabbay ku wada kulmayaan laakiin hooyooyinka ku kala tegayaan markaasuu yidhi alambiyaa wa awlaadu callah waxay ka siman yihiin dhammaan inay dadka ugu yeeraan an icbudu llaha wajtanibu daaguut nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markii ilaahay soo saaray subxaana wa tacaala wuxuu ka dho ka soo dhex saaray qoom mushrikiin ah oo caabudayay laate iyo cuze iyo manaasab asnaami caabudi jireen min duuni illahi caza wajal waxay ku sugnaayeen shirki aad iyo aad u liita oo cibaadatu hayr illahi caza wajal ayay leylan wa nahaaran ku jireen markii rasuulka loo soo diray calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga bilaabay tawxiidka wuxuu dhihi jiray qowlu laa ilaaha ila allahu tuflixu kelimatu tawxiid ayuu la wareegi jiray rasuulka alayh isalaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray laa ilaaha ila allahu dhaha waa liibaanaysaani kelimadaas keliya dhaha kelimadaas macnay xambaarsantaha waa maxay laa macbuuda bixaqin ila allah alla xaq lagu caabudo ma jiro oon alla ahayn kelimadaas dhaha waa liibaanaysaan waa diideen inay yidhaahdaan waxay ku jawaabeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab ma ilaahyadii wuxuu ka soo reebay hal ilaah arrintaa arrin la yaab la waayo bay yidhaahda waa arrin cajiiba oo lala yaabo wixii ilaahye ahaa ee tirada badnaa inuu hal xaba ka soo reebay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waa raxmatun muhdaa waa naxariis ilaahay usoo hadiyeeyey ummaddaan wey qabla rasuuli calayhi salaatu wasalaam haddaad aragto haddaad akriso taariikhu lcarab iyo kutubta laga alifay tatacajab xaaladda ay ku sugnaayeen qoom waxay ahaayeen aada iyo aada u liita waxay ahaayeen kuwa ilaahay keyrkiina caabuda haragana cuna maytadana cuna baktiga xataa waa cuni jireen qabla islaam dad aad iyo aad u liitay ahaayeen markii laga sheekeynayo waxyaalaha ay caabudi jireen ama culummadu ay sheegayaan waxyaalahay caabudi jireen waxaa ka mid ah dhagaxoo meel ka qaadaya qisooyinka laga sheego ay samey jireen dhagaxoo meel ka qaadaya la qurxoonay la qurxoonaanaya markaasuu leeyahay adaa rabbigay waa caabudaya dhagaxu caabudaya dhagaxaas berri markuu ka xiiso dhaco inta iska tuuro midkaa haddana qaadanaya rabbi la tuura xaggaa lu arkay maalina lasoo qaadana maalina laska tuuraayo caqligaasi ku shaqay jireen waa caqli aad iyo aada u liita maanta dhagaxuu qaadanayaa berri mid kaleu ku bedelanaya berri mid kaleu ku bedelanaya saasay ahayd cibaadadooda walidaalika saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxay yidhahdeen waxaan ka sheekayn jirnay waxaan samayn jirnay fi ljaahiliya annaguna waa qosqosli jirnay nebiguna waa dhoolla cadday jiray calayhi salaatu wasalam maxay ku qoslayaan waxay la yaaban yihiin wix ay samay jireen hariibay la noqotay waxyaalihii ay samay jireen fi ljaahiliya iyo cibaadada lagu jira ligayr اllahi caza wajala fi اljaahiliya alla wuxuu usoo diray nabi mxamed salى اllahu alayhi wasalam wuxuu ugu yeeray ilaa kalimati اtawxiid laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila اllah kelimadaasu ugu yeeray waana kelimadda jamiic اlambiya ay dadku ugu yeeri jireen nabiy llaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhaahday inanii baraaء mima tacbuduun ila اladii faطaranii fainahu sayahdiin waa macna laa ilaaha ila اllah anigu waxaan beri ka ahay waxaad caabudaysaan allihii i abuuray mooyaane ila aladii fatarani alla ka soo reebay subxaana wa tacaala inti kale ee macbuudaad ahaa min duuni illahi caza wajala wuxuu tilmaamay inuu beri ka yahay ibraahim calayhi salaatu wasalaam waana macna laa ilaaha ila allah nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shayئa walaa yatakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow ahlulkitaab u kaalaya u kaalaya kelimad annaga iyo adinkuba aan u simannahay waa maxay kelimadda aan u simannahay kelimadda aan u simannahay waxaa waaye anlaa nacbuda ila allah inaanan caabudin alla mooyaane cid kale inaanan caabudin waxnana alla aadan aanan la wadaagin qaarkeenna qaarka kale aysan ka dhigan rabbiyaal aysan ka dhigan alla wuxuu yidhi hadday jeestaan waxaad tidhaahdaan fashhaduu biannanaa muslimuun ka markhaati noqda annagu inaan nahay dad muslimiina ogaada inaan annagu muslimiin nahay oon hoggaansanay ogaada adiladaas ama aayadahaas waa macnaa laa ilaaha ila allah kelimadaas macnaheeda waa kelimatu tawxiid hiya alcaasima liddimaa'i waalamwaal waa kelimad ilaalinaysa dhowraysa hantida iyo dhiigga qofka kelimadaa yidhaahda ee waxa weeye yani kelimatu tawxiid la yimaada nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah faidaa qaaluuhaa casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqiha wa xisaabuhum cala allah waxaa lay amray dadka inaan la dagaalamo ilaa ay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah hadday kelimadaa yidhaahdaan oo laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullahi ay qiraan waxay iga ilaaliyeen buu yidhi dhiiggooda iyo maalkooda macnaheed waxaa waay dhiiggooda iyo maalkooda waa iga xaaraam xisaabtooduna ilaahay u taallaa subxaana wa tacaala macnaha maa fii quluubihim ilaaha og annaga annaga waxba nagama saarno waxa qalbiga uga jira laakiin waxay noo muujistaan ayaan ku yani ku xukumayna saasuu leeya nebigu sala allahu alay slam wa xisaabuhum cala allah xisaabtoodana ilaahay subxaana wa tacala xaggii ayaa allah xisaabinaya laakiin hadday laa ilaaha ila allahu yidhaahdaan oo kelimatu tawxiid la yimaadaan faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum waxay ka mid tahay min fadli tawxiid fadaaisha tawxiidka uu leeyahay ayay ka mid tahay tawxiidka fadaaishiisa waxaa ka mid a waa min asbaabi dukuuli اljanna bal asaa aasaas u ah qofaan tawxiid la aan la imaanna ilaahay jannadiisa geli maayo subxaana wa tacaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man maata laa yushriku billahi shay-an dakhala aljanna qofkii dhinta asoon ilaahay waxba la wadaajin qofkaasi jannadu galay wuxuu kaluu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam man shahida an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu warasuuluhu wa anna ciisa cabdullaahi warasuuluhu wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama waruuxun minh wa anna aljannata xaqun wannaara xaqun adkhalahu allahu aljannata calaa maa kaana calayhi min alcamal qofkii qira alla xaq lagu caabuday inuusan jirin alla mooyaane subxaana wa tacaala qira moxamed inuu yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama yahay cabdullaahi warasuuluh addoonka alla ee rasuulka ilaahay qofkii qira ciisa inuu yahay cabdullaahi warasuuluhu wa kelimatuhu alqaaha ilaa maryama iyo kelimadii alla uu ku tuuray maryama xaggeeda waa kelimadii ahayd kun oo nabiyullahi ibraahim ee nabiyullahi ciisa uu ku abuurmay ee alla subxaana wa tacaala uu ku yidhi qofkii qira ana aljannata xaqun wannaara xaqun nebigu wuxuu yidhi adkhalahu allahu aljanna qofkaasi alla wuxuu gelinayaa jannada calaa maa kaana calayhi min alcamal wax alla wix camal uu ku sugan yahay wa ku sugnaadee jannada ayuu gelayaa macnaa waa qof mumino waa qof mumina waxaana ugu horrayso laga bilaabay man qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah oo ah kelimatu tawxiid bisababihaa ayuu qofkii jannada ku gelaya sababtoo ah liajlihaa alla koonku abuuray subxaanahu wa tacaala kelimatu tawxiid marka oo ah laa ilaaha ila allah waa kelimad aad iyo aada u qiimo badan laakiin muslimiinta dhexdooda waxaa jira macaani kala duwan oo qaarkood in badan oo ka mid ay qalad yihiin ayay ku u fahmeen laa ilaaha ila allah macnaheeda ama ay ku fasireen laa ilaaha ila allah macnaheeda qaar waxay ku fasireen macnaheedu inuu yahay laa khaaliqa ila allah laa raasiqa ila allah laa mudabbira ila allah tafsiirkeeda xaqiiqigaana ma aha laa ilaa laa shaka laa khaaliqa ila allah waa macno saxiixa ilahay keligiisaa koonka abuuray alla keligiisaa maamula alla keligiisaa risqiga bixiya laakiin kelimadda nebi moxamed mushrikiin ugu yeerayay ay mushrikiinna diidi jireen ay lahaayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ma ahayn macnaheeda sida ay u fasirayaan qolo kalena waxayba ku fasireen laa qaadira cala alihtiraaci ila allah waa mutakalimiinta ma ma jira bay yidhaahdeen mid awooda bilaabasho oo abuurs yani wax abuuris bilaabi kara ila allah alla mooyaane subxaana wa tacaala macnuhu waa sax laakiin macnaa laa ilaha ila allah ma aha sababtoo ah laa khaaliqa ila allah ama laa qaadira cala aliqtiraaci ila allah haddaan ku fasirno macnaheedu wuxuu noqonayaa ilaahay yani dadka tawxiidka loogu yeerayay dadka muslimiinta ah yani dadka mushrikiinta ah inay tahay inay qiraan alla keligii inuu wax irsaaqo keligiisana wax abuuro meesha sarka ka qurunsan halkaas ma ahayn meesha ambiyada iyo mushrikiintu ka dagaalameenna halkaas ma ahayn inaysan ahayn qur'aanka u markhaati kacaya mushrikii quraysh markaa taariikhdooda akhrisid waxaa in badan ogaanaysaa inay qirsanaayeen tawxiid ruubiya wax la yidhaahdo bimacnaa alla keliya inuu koonka abuuray way rumaysnaayeen way way qirsanaayeen laakiin meesha ay diidanaayeen waxay ahayd keligiis hala caabudo halkaasay ka dagaalamayeen alla wuxuu yidhi walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati walard haddaad weydiiso samaawaadka ee arlada yaa abuuray maxay leeyihin layaquuluna allah waxay leeyihin allah abuuray wuxuu yidhi alla subxaanaه wa tacaala qul man yarzuqkum min aلsamaaءi wاlardi am man yamliku الsamca wاlabsaara waman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxayi waman yudabiru اlamra fasayaquuluuna allah wuxuu yidhi alla subxaana wa tacala waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlardi yaa idinka irzaaqa xagga cirka iyo dhulka yaa idinka irzaaqa risqigaa yaa ka soo saara midka nool meyit midka meyidkaana ka soo saaraya mid nool koonka yaa maamula yaa maqalka iyo samci yani aragga iyo maqalka yaa mulkiyey koonka yaa maamula waxyaalahaasoo dhan weydii waman yudabiru اlamra amarka yaa maamula koonka yaa iska maamulkiisa iska ah allah ka jawaab wuxuu yidhi waxay dhihi doonaan fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan allah ilaahay baa irzaaqa allah samaawaadka arada wax ka irzaaqa allah wax nooleeya ilaahay ayaa koonka maamula halkaa waxay ka dareemaysaa iqraar ay tirsanaayeen inuu ilaahay khaaliq yahay waxyaalaha kale arrinkaas usii caddaynaya waxaa ka mid a markay xajinayaan mushrikiinta waa xaji jireen qabla alislaam ayagoo qaaqaawanay xaji jireen waxyaalahay dhihi jireen waxaa ka mid ah labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak saasay dhihi jireen nebigu wuxuu dhihi jiray sala allahu alayh wasalam ilaa shariikan markay soo wadaan ayuu dhihi jiray qadin qad war halkaas ku joogsada ilaabaan ka daaya laa shariika laka ku jooga ka daaya waxaanba gadaalaad raacinaysaa ma yeelaayaan waxay leeyihin ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak intaasay gadaalka raaci jireen waxay leeyihin allow wax kula wadaaga ma laha ilaa shariik adiga aad leedahay maaha kan wax kula wadaagaya xataa adaa iska leh adaa wax mulkiya asigana waxuma mulkiyo kaan kula wadaajinayno koonka wax kuma laha mulkiga iyo koonka adiga iska leh laakiin haddana waa kula wadaajinaynaa saasay lahaayeen ilaahay subxaana watacaala marka inuu koonka asiga maamulaayo oo tadbiirkiisa leeyahay waa qarsanaayeen waa ictiraafsanaayeen lidaalika haddii la yidhahdo maxaad u caabudaysaan alla waa sheegay subxaana wa tacaala ujeeddada ay sheegeen inay u caabudaayaan asnaamta waxay yidhahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa uma caabudayno ilaa alle inay noo dhoweeyaan maaha ilaahay nooga dhow yihiin waa noo shafeecayaan waa ku tawasulaynaa waxa waay istiqaaso iyo gargaaran ayaga weydiisanaynaa waa ku roob doonaynaa wax noocaasay akri jireen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa laakiin maysan lahayn ayagaana abuuray oo khaaliqaho raasiqaho mudabira ma lahayn taa ma jirin idan hadday qirsanaayeen in ilaahay keligii wax abuuray oo koonka alla abuuray laa ilaaha illa allah haddaan ku fasirno laa khaaliqa ila allah macnaheedu waxa weeye inay mushrikiintu qirsanaayeen laa ilaha illa allah waxa ay tusayso mana jirin macnaas macno jira maahayn mana ogolayn kelimatu tawxiid mushrikiintu waxay ka cararayeen waxay fahamsanaayeen horta kelimaddan waxa ay tusinayso kelimaddan waxay tusinaysaa alla keligiis caabuda keyrkiisana ka taga taasay tusinaysaa inay taa ka fahmeenna waxaa kuu caddaynaya markay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ilaahyadii ma hal ilaahu ka dhigay xaggay ka keeneen inuu nebiga hal ilaah ilaahyada ka soo reebay laa ilaha illa allah tusinaysa macnaheed waxa waa laa ilaha illa allahu hadduu qofku yidhaahdo laata iyo cuze iyo manaato daaqaday ka baxayaan ilaahay ayr la caabudi maayo waxnana la weydiisan maayo ila laa ilaha illa lah waa isdiidayaan in alla keyrkii la caabudo subxaana wa tacaala kelimadan marka waxaa waajib ah macnida kaloo baatilka waxaa ka mid oo aan saxda ahayn oo lagu fasiray laa laa ilaaha ila allah markii la yidhaahdo laa fi lwujuudi ila allah in la yidhahdo laa fi lwujuudi ila allah yacni wujuudka ama jiritaanka kuma jiro alla maahan cid kaleo ku sugan lama ah macnaha baatil waa bal culamada qaar waxay yidhahdeen macnahaas waa macna tafsiir xuluuliyiin wa xuluuliyiin qolo leeraa waxaa jirta dhahaaya alla iyo khalqiga waa isdhex galeen ilahay khalqigiisa ku dhex jira lidaalika alla iyo khalqigu waa isku mid way midoobeen waa isdhex galeen cabdi iyo rabbi wax la yidhaha maba kala jiraanba waxa koonka joogo dhan wada rabbi waa wada cabdina wax dhan waa isleeyihiin waa waxay soo qaleen qoladaas laa ilaha illa allah markay fasirayaan laa fi lwujuudi ila allahi ku fasiraan macnaha koonka waxa joogo dhan waa allah macnahi saasoo noqonaa wujuudka iyo jiritaanka lama arko cidaan alla ahayn subxaana watacala cidaan alla ahayn ma jirto waxyaala badanaa jira soo maa waxa jiro dhan wada rabbi wa qaarkood waxaa laga sheegay inay dhihi jireen maa fi ljubbati ila allah jaakeedu sitaan markaasuu leeyahy jaakeedka cidaan alla ahayn kuma dhex jiro kaasuu aaminsan yahay qaarkoodna waxay yidhaahdeen alcabdu rabbun waalrabbu cabdun yaa layta shicri man ilmukallaf addoonkuna waa rabbi rabbina waa addoon yaa marka takaaliiftan laga rabaa yani yaa salaad laga rabaa yaa soom laga rabaa yaa xaj laga rabaa ila waa isdhex galeen qolada saa aaminsan laa fi lwujuudi ila اlah ay ku fasiraan macnahaasna macno baaila w macnaha xaqa ah ee laa ilaha ila اllah in lagu fasiraayo adilat اqur'an wasuna labadaba ay markaasi kacayaan waxa waaye laa macbuuda bxaqin ila اllah mid xaq lagu caabudo koonkan ma jiro oon alla ahayn subxaana wa tacaala halkaa waxaa ku baxaya wax walba oo la caabudo min duuni اllahi caza wajal halkaasi ku baxaya waxa alla cidaan alla ahayn oo xaq lagu caabudo ma jiraan koonkaan ma jiraan wax walbo alla ka soka la caabudo cibaadadooda baail wa idan laa macbuuda bxaqin ila اllah tafsiirkaas ama macnahaas laa ilaaha ila اllah hadda aan sheegnana mushrikiin quraysh way fahamsanaayeen fahm ay fahamsanaayeen awgeedeena u diideen inay yidhahdaan laa ilaha ila اllah waxaa kuu caddaynaya nebiga salى اllahu alayhi wasalama markuu u tegey adeerkiis abu aalib markuu ku jira fii maradi mowti abu aalib waa xanuunsanaa nebigaa soo booday salى اllahu alayhi wasalam xadiis bukhaari wariyey bukaari uu soo saaray saxaabigiisana u ahaa musayib bn xasn radia allahu canhu nebigaa booqday calayh salaatu wasalaam adeerkii abu aalib markaasuu ku yidhi yaa cam qul laa ilaaha ila allah abu aalib markaas waxaa la jooga abu jahl calayhi lacnat ullah iyo cabdullaahi ibni abi umaya oo markii dambe islaamay oo saxaabi ah radia allahu canhu laakiin markaa mushrik ahaa cabdullahi ibni abi umaya labadaa nin ayaa la joogeen abu aalib waa julasaa suu waa mushrikiin markaa rabta inay shirkiga ku celiyaan nebigaa soo booqday sal allahu alayh wasalam asagoo markaa danac uga jiro inuu ugu yeero tawxiidka waxaa laga yaabaa inuu ka ajiibe nebiguna aad u jeclaa in abu aalib soo islaamo markaasuu ku yidhi yaa cam qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeero waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah waxaad tidhaahdaa kelimad alla agtii aan kugu doodaayo oo inaad tidhahda alla agtii aan kugu doodi doono kelimadaas dhe adeero kelimaddaa keliya dhe laa ilaha ila allah labadii nin ee abu abu jahl iyo ninkii kale cabdullahi bn abi umaya ayaa waxay yidhahdeen yaa abaa aalib atarqabu can milati cabdilmualib abu aalibow ma waxaad diidaysaa oo nacaysaa diintii cabdilmualib xaggey ka fahmeen in la nacaayo diinta cabdilmualib xaggey ka fahmeen laa ilaha ila allah oo dhehda la leeyihi ka fahmeen laa ilaha ila allah hadduu abu aalib yidhaahdo diinta cabdilmualib meesha waa ka baxda oo ahayd in asnaamtii la caabudo saa darteed waxay yidhahdeen abu aalibow ma waxaad nacaysaa diintii aabbaha cabdilmualib casabiyay xasuusiyeen iyo cunsuriyad ma aabbaha diintiisaa ka tegaysaa markaasu wuxuu yidhaahday waa ku celiyey nebigu alayh salaatu wasalaam hadalku ku celiy yaa camqu laa ilaaha ila allah markaas aygana ku celiyey markaasuu yidhahda huwa calaa millati cabdilmualib ana calaa millati cabdilmualib raawiga xadiidka warinayey wuxuu diiday inuu yidhaahdo ana calaa millati cabdilmualib ayuu abu aalib wuxuu is yidhi ama u ekaataa ninkii dhahaya ana calaa millati cabdilmualib waa iska leexi markaasuu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib raawigaa dhahay alxaafid ibn xajar wuxuu yidhi wuxuu nacay inuu asiga iska cabiro oo miisaaliyo yihahdo ana calaa millati cabdilmualib maadaama ay tahay ana cala shirki marka waa iska leexiy wuxuu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah abu aalib waa diiday inuu yidhahda laa ilaha ila allah nebigu waa ka soo noqday calayhi salaatu wasalaam markaas alla wuxuu soo dejiyey qowl اllahi caza wajala inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yasha nebi maxamedow adigu ciddaad jeceshahay ma hanuuni kartid laakiin allah ciduu doono hanuuniya subxaanahu wa tacaala waa diida abu aalib inu islaam riwaayadaha qaar waxaa ku jirta inuu yidhaahdo lowlaa masabatu qurayshin la aqrabtu biha caynak haddaysan jiri lahayn caay iyo dhaleecayn xagga quraysh iiga imaanaysa ishaadaan ku qabooji lahaa maxamedow ila abu aalib laftirkiisa nebiga waa jeclaa wiilu adeer iyuu jecel yahay u ahaa marka wuxuu yidhi adaan isha kugu qabooji lahaayo waan dhihi lahaa laakiin quraysha ay caaynayso waxay leeyihin geeridiu ka baqay markaasuu wiilkii adeerkau ahaa ayuu raacay ilahay qofku hanuun qofkuusan alla hanuun la doonin waayo subxaana wa tacaala halkaa waxaa noogu cad mushrikiintu inay fahamsanaayeen laa ilaaha ila allah macnaheeda saa darteedna ay u diideen way diideen inay yidhaahdaan kuwii yidhaahda laa ilaaha ila allah oo kelimatu tawxiid qaatana waxay noqdeen dad ku sugan cala tawxiid oo asxaabu nabiy calayhi salaatu wasalaam oo haba yaraate wax shirkiya aan lahayn laa ilaaha ila allah marka macnaheeda waa sidaas laa macbuuda bixaqin ila allah waxaa fasiraya qowl ibraahim alla uu ka soo raray alla subxana wa tacala uu ka soo xikaayooday inuu yidhi inanii baraaun mima tacbuduun inanii baraaun mima tacbuduun macnaheeda waa maxay waa laa ilaaha ila allah waa laa ilaaha waa macnaa laa ilaaha ila اladii faطaranii wa ila اllah tafsiirka laa ilaha ila اllah tafsiirkeeda anlaa nacbuda ila اllaha anlaa nacbuda maxay la macno taha waa macnaa laa ilaaha ila اllahna waa macnaa ila اllah waa fasiraya qur'aanka saaqaadkii qaar kala fasiray dalika biana allaha huwa اlxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa اlbaطil الله سبحانه وتعالى ومدك حقه وحا أدبر يسان من دون الله هو إلهي باطل أو حبك مجران عبادة اللي عابدها من دون الله عز وجل تاسا مك نعلم معنى لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله لما ركني ككوانتا لما ركني أي ككوانتا ركني ككوات ونفي العبودية ركني نفي العبودية عما سوى الله إن عبادة لقى أنفيه وإن إلهي كسوهر من إن عبادة لوتيه ركنك لبعضنا وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى إن إلهي كلي عبادة الأصول لا إله إلا الله وبضع من أيك خوابا تحت مدعي كرتو وبضع ركن متك من إن أنتقى متك كلنا أتكتك إن أترى مثلا إلهي سبحانه وتعالى غير كيس إلا عابد وأنفنيا ألنا مع عابدا غير كيسنا مع عابدا مستعانيسا مستعانيسا هدو إلى هذا قفة الله عابدا غير كيسنا ولا عابدا لكن أو غير كيسنا عبادة وديد ماي أيضا الوحي رماه عيد رح جرما وشرك بالله عز وجل وعلى الرباوح الله كصهر عبادة كأنفي إلهي كلي اسم عابد سبحانه وتعالى مع عبادة اللي يراها وحلقيا بكغاني أنتهم مع عبادة اللي يراها الله قاري الواقع ألا اللي هي عبادة علماء واقعين وتعريفيين العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطن عبادة ومقع جمعنا وحول بؤلة جعله كراليه wax walbo ilaahay jecel yahay ka raali yahay cibaadada ama ha noqoto aqwaal ama ha ahaato afcaal ficil aad samaynayso ha ahaado ama qowl aad ku dhawaaqayso ha noqoto wax walbo ilaahay jecel yahay ka raali alimaam ibn rajab raximahullah asigoo fasiraya macna alilaah wuxuu yidhahda huwa aladii yutaacu walaa yucsaa ilaaha waa midka la adeeco oo aan la caafin ijlaalan lahu wa maxabbatan wa khawfan wa rajaa'an wa tawakulan wa su'aalan minhu wa ducaa'an lahu waa midka wuxuu yidhaahday la adeeco oo aan la caasinin weyneyn la weyneynayo jeceyl la jecel yahay darteed cabsi laga baqayo awgeed rajo la rajaynayo darteed iyo tala saarasho alla la tala saaranayo iyo baryo alla la barya markaasuu yidhi waxyaalahaas wax ka mid a in ilaahay keyrkii loo leexiye ma banaana qofka ilaahay keyrkii u leexiyana faqad ashraka shirki ayuu leeyihi sababta cibaadada noocaasa lagu sheegay haddaad tidhahda ilaahay keyrkiisa wax ka siinaaya macnaheeda faqad waqacta fi shirki shirki ayaa ku dhaca shirki macnaheedu waa maxay waa mushaaraka iyo isla wadaajin ilaahay haddaad cibaadadiisa axad makhluuqiinta kamida aada la wadaajiso cibaadadaada cibaado baatila way wax ka soo qaadna ma laha alla nebigiisa wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lain ashrakta layaxbatanna camala am jamaaca min alambiyaa ayuu alla inta soo sheegay ayuu yidhi walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun hadday ambiyadaa shirki samay lahaayeen wax alla waxay sameeyaan waa buraya waa baaba-aya haddii ambiyada ilaahay la leeyahay camalkoodu waa buraya maxaa umalaynaysaa marka dadkan ambiyada ahayn waa hanjabaad ambiyadu suuragal ma aha inay shirki ku dhacaan laakiin hadalkii wuu ku socdaa hadalku wuxuu ku socdaa ummadda markii nebiga la leeyahay lain ashrakta suuragal ma tahay nabi maxamed uu shirki sameeyo sala allahu calayhi wasalam wax laga wax rasuulka ka dhacaya ma aha waa mustaxiil ilaahayna waa ka ilaaliya arrinkaas yaa marka hadalka loola jeedaa hadalka waxaa loola jeedaa waa ummadda macnaha ku qoos qaata haddii nabi maxamed la leeyahay haddaad shirki samayso camalkaaga waa baaba-aya adiguna ku qoos qaata nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam afdal lkhalqi aleen camalkaagu baadil waa fa min baabin awlaa adinka camalkiinu inuu buraayo marka haddaad shirka la timaada shirkigu waa mufbitun lilacmaal acmaasha waa baabi'inaya waa burinaya alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ana agna shurakaa can shirki man camila camalan ashraka fiihi maci gayrii taraktuhu wa shirka anigu waxaan ahay shurakada midka ugu deeqtoon buu yidhi qofkii camal sameeya camalkaasna kayrkay ila wadaajiya asiga iyo wuxuu ila wadaajiye waan ka tegaya uma baahna alla waa hani subxaana wa tacala ilaahay adaa u baahana kuma baahna haddaad kayrkiis la wadaajisid ogo camalkaagu waa baaba-aya waxyaalaha aada u liita ee mushrikiintu samay jireen waxaa ka mid a sida alla uu tilmaamay subxaana wa tacala wuxuu yidhi wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarfi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilaahi bizacmihim wa hada lishurakaa'ihi فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وحي دهجره وحي أيلم بإلى الله سبحانه وتعالى وحو الله أبوري أو حوره يعني بيرأها أي وحي كسيا مخلوق النصيب الله من نصيب كسيا وفيرس عدالة درده فيه وحا أبوري حورهان إيا بيرها انتبه وحا أبوري الله سبحانه وتعالى من خلق الله كمدين هذا نمع ذلك الله يوحي أقيبيا خلق الإسلام waxay yidhaahdeen beerta sida ibnu cabaas aayadda uu ku fasiray wuxuu yidhi beerta labay u qaybinayaan waxay leeyihiin qaybtaan maalan jihada bari ilaaha iska leh ama jihada koonfureed ilaahaa leh jihada waqooyina waxaa iska leh sanan fulan iyo sanan fulan asnaamtoodii ka mid taasay uqaybinayaan beerta xoolaha geela oo kale laba qaybood u qaybinayaan qayb waxay leeyihin sano fulana iskale qaybna ilaaha iskale intaa kuma ekaan intaas waa cadaalad darro maa laftirkeedu intaas kumaysan ekaan waaba dhaafeeno alla wuxuu yidhi subxaana watacaala wixii shurakadu leeyihiin wixii shurakadu ay leeyihiin ilaahay ma gaarayaan wixii ilaahay leeyahay ay alla siiyeen shurakada waa gaarayaan ibnu cabaas wuxuu yidhi waxay samaynayaan beerta markay bari yani koonfur iyo waqooyi u qaybiyaan maalan hadduu ilaahay dhinaca koonfureed siiyaan dhinaca waqooyina ay siiyaan asnaamtii dhinaca waqooyia asnaamtu lahayd hadday wax ka baaba'aan oo xoolo ay cunaan maalan beertii dhinaca waqooyi qaybtii jirtay qaybta ilaahay intu ka soo qaadaan uga buuxinaya nasiibka ilaahay ay siiyeen inta ka soo qaadaan waxay ku buuxinayaan wixii ka nuqsaamay asnaamta laakiin qaybta ilaahay siiyeen hadday wax ka nuqsaamaan u buuxi maayaan wamaa kaana lishurakaaihim falaa yasiibu ila allah wixii shurakadooda u sugnaaday oo shurakadu leeyihiin ilahay waxba ka gaari maayaan waxay leeyihin khalaas ilahay wixii ka baaba'ay waa say uga baaba'een laakiin shurakada wixii ka baaba'o waa ayagaa loo buuxina waa loo dhamaystira xoolihii neef ka mid ah qaybta ilaahay siiyeen hadduu bahal cuno lagu buuxi maayo naqsigisa ugu dhacayo laakiin asnaamtii qaybtii la siiyey hadduu xoolo neef ka mida oo bahal cuno neef waxaa lasoo qaadayaa kuwii ilaahay la siiyey ka mida markaasaa lagu buuxinaya kuwii asnaamta alla wuxuu yidhi saaa maa yaxkumuun waxaa xumaada buu isaga xukumayaa marka hore xukunka jawriya dulmigu ku dhisnaa maxaa yeele alliga koonka abuur in makhluuq lala wadaajiya sax ma ahayn haddana way kasii dareen walba si cad si si si siman umaysan qaybine waa u kala xeexdeen alla wuxuu yidhahda saa maya waxyaalahay samay jireen mushrikiinta iyo jaahiliyada ayay ka mid ahay ilaahay subxaana watacaala wuxuu ummadda uga rafciyey islaamka iyo tawxiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam asagoo la yimid dacwatu tawxiid ummadiisuna ay yihiin ummad oo ugu yeera ila tawxiid haddana maca daalika shirkiga aada uga digay aqrafu maa aqaafu calaykum ashirk waxa ugu badan ee idinkaaga baqayo oo si daran aan idinkaaga cabsanayo wuxuu yidhahda waa shirkiga ashirku billahi caza wajal halkaa waxaad dareemaysaa rasuulka sala allahu alayhi wasalama inuu aada iyo aada nooga baqaayo dad hadda waxay yidhahdaan shirki waa dhammaaday shirki waa dhammaaday zamankii nebiga ahee sala allahu alayhi wasalama shirki hadda ma jiro kan saa dhahaya asaa dad ugu dhow wax sameeya asaad ugu dhow sababtaa culimmadu waxay yidhaahdaa qofku wax ka aamin noqdaa asaa ugu dhowaan badan weligaa shirki han ka aamin noqonin ilaahayna ka bari subxaana watacaala inuu kaa badbaadiyo maxaa yeelay si sahlanuu kugu soo gelaya mararka qaar nabiyullahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waa imaamu lmuwaxidiin waa imaamu lxunafaa haddana maca daalika wuxuu yidhi wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam ilaahu aniga iyo carruurteydaba naga fogey inaan asnaamta caabudno sababtu ducadaa ku kaliftana waa caddeeyey wuxuu yidhahda rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas ilaahu asnaamtu waxay baabiyeeyeenay lumiyeen in badan oo dadka ka mid ay baabi'iyeen dad badan ay lumiyeen halkaa waxaa dareemay ibraahima wuxuu ka baqaa shirki calayhi salaatu wasalaam markaasuu ilaahay ka baryaya u leeya aniga iyo carruurteeda ilahu shirkeed naga badbaadi famaa baalunaa marka annaga min baabin awla inaan ilaahay ka barino subxaana watacala inuu shirki naga badbaadiyo haddaad shirki ku dhacdana waad khasaartay fi dunya waalaakhira ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yasha shirkigu tawxiid kasoo horjeeda alla ma dhaafo shirki laakiin wixii ka sokeeya waa dhaafaa tawxiidka ama tawxiid ullaahi caza wajala wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood tawxiid rububiya horta macna tawxiid waa maxay tawxiidka macnihiisu waxaa waaye waa ifraad alifraad waa gaaryeelid tawxiid haddaa maqashaan macnaheedu waa gaaryeelid ifraad markii la yidhaahdo tawxiid ullaahi guud ahaan macnaheedu waxaa waye ifraad ullaahi bimaa yaktasu bihi in ilaahay loo gaar yeelo wuxuu gaar la yahay wuxuu alla gaar ku noqday subxaana wa tacaala uu keligiis mudan yahay in la siiyo loo gaar yeelo waxa alla uu gaarka leeyahana waa saddex qaybood rabbinimadiisa ilaahay subxaana wa tacaala alrububiya markii lagu leeyahay waxaa soo gelaya khalqigii abuuristii waxaa soo gelaya risqigii waxaa soo gelaya tadbiirkii iyo maamulkii waxaa soo gelaya mulkigii waxyaalahaas dhan waxay hoosgelayaan taxta rububiya ilaahay in loo gaar yeelo rabbinimada oo la qiro keligiis inuu yahay rabbi subxaana wa tacaala qaybta labaad ee tawxiidka waxaa waye tawxiid aluluhiya in ilaahay loo gaar yeelo cibaadada aluluhiya bimacnaa cubuudiya ilaah bimacnaa macbuud marka ilaah la leeyaha waa bimacnaa macbuud wa huwa aladii fi samaai ilaahun وفي الأرض إله علماء waxay ku fasireen وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود الله waa midka dhulkana lagu caabudo samaawaadkana lagu caabudo makhluuqaadka oo kuma noola samaawaadka oo malaa'igtu ka mid yihiin iyay caabudaan alla keligiisay caabudaan subxaana watacaala alla samaawaadkana waa lagu caabudaa dhulkana waa midka lagu caabudo marka ilaah bimacnaa waxaa weeye macbuud waa midka la caabudo subxaanaه wa tacaala towxiid اuluhiya markii uu leeyahay macnaha waxa waay ilaahay cibaadadiis in loo gaar yeelo oo aan qaybkiis lala wadaajin qaybta saddexaad waa towxiid اlasmaaءi wاsifaat alla wuxuu leeyahay magacyo subxaanaه wa tacaala magacyadiis in badan oo ka mida qur'aanka waa ku sheegay waxaa ka mid alcaziiz alxakiim algafuur alraxiim aaday u badan yihi magacyo ilahi subxana wa tacala mana koobi karo waxaa ka mida sagaashan iyo sagaalkii magac ee xadiidka lagu sheegay magacyada ilahi waa badan yihiin magacyadaas ilaahay subxaana wa tacaala ma magacyo asiga u gaara mase makhluuqa waa la wadaagaano waa la mid waa magacyo asiga u gaara ma alla wuxuu leeyahay sifaat uu kusii koobay sifatu lmaqfira alraxma alistiwaa annuzuul ilahay sifaat badan uu kusii koobay subxaana wa tacaala sifaatkaasna asigaa gaar lah laa shariika lah saddexdaas qaybood ayuu tawxiidka u qaybsamaa saddexda qayboodna macnaheedu waxa waye ilaahay u gaar yeel rabbinimada u gaar yeel ilaahnimada u gaar yeel asmaadiisa iyo sifaatiisa intaa haddii la sheegay ma tawxiidkaa la adkeeyey mase saddex ilaahaa la sheegay tawxiidkaa la adkeeyey tawxiidka waxaa la sheegay ilaahay waxyaaluhu la gaaryaha loo sheegay subxaanahu wa tacaala dad qaara waxay dhahaan saddex ilaahay qira ee wahaabiyadu saddex ilaahay aaminsan yihiin hadalkaasi waa iftiraac waa been abuura saddex ilaahna lama sheegin ilaah waa keligiis keligiis gaarya subxaana wa tacaala waa keligiis midka in la caabudo mudan waa keligiis midka asmaada iyo sifaatka iska leh waana keligiis midka rabbiga ehe koonka maamula dadka saa dhahaayo haddaad mid mid u weydiiso waa qirsan yihiin markaad tidhaahdo ilaahay rabbi maya wuxuu le rabbi wa haye rabbinimada ma u qirsantaha inuu keligiis rabbi yahay wuxuu le haa ka gudub ilaah ma yahay mid la caabudo keligiis cibaado mudan dabcan qof walba muslim wuxuu ku le haa keligiis in la caabudo waayo ilaah ma ma leeyahay magacyo iyo sifaat u gaar ah wuxuu ku leeyahay ha maxaa isku khilaafsannaha marka ma saddexda keliyaa diidan tahay inaar magaca saddex maa ka dagaalsanta tirada maa diidan tahay saddex waa wada qirsan tahay markaa waxaa ka dareemaysaa saddex markii la sheego ayaa jiraracya korkooda ka kacaysaa laakiin saddexdu waa qirsan yihiin laftirkoodaa qirsan inuu rabbi yahay aaminsan yihiin keligiis inuu ilaah yahay inuu asmaa iyo sifaat u gaara leeyahay waana intaas inta la sheegay laa ziyaada walaa nuqsaan taqsiimkaas tawxiidka ama saddexda qayboodoo la sheegay uguma horeynin ibnu taymiya mana ugu horeynin maxamed bin cabdilwahaab waa ka horeysay ragga saddexda tawxiid sheegay ama qaybaha saddexda hadda aan tilmaamno sheegay waxaa ka mida imaamul aima ninka loo yaqaano ibnu khusayma raximah llah fii kitaabi tawxiid kitab wuxuu leeya la yhahdo kitaabu tawxiid imaamul aima waa imaam min aimati shaaficiya ka mid ah ibnu khusayma raximah llah wuxuu noolaa saddex boqol iyo dhowr iyo sagaashankii ayuu dhintay raximah llah waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo ibnu bata alcakburi oo asigana ka ag dhowaa ibnu khusayma xagga waktiga oo asigana sheegay arrinkaa kitaab la yhahdo wuxuu leeyahay alibana alibanat lkubra asna waa sheegay qaybaha tawxiidka ama imaam min aima ka mid oo tawxiid ka hadla ma jiro ilaa qaybaha waa soo gelaaya hadduusan ku dhihin xataa waa saddex wuxuu ku leeyahay ilaahay rabbi way keligii waa keligiis in la caabudo waa asmaa i sifaadka in loo gaar yeelo annaga markaas waa khulaasayn waxaan leenahay waa saddex waxaa laga yaabaa inay dadka qaar dhahaan saddexda ma qur'aankay ku jirta ilaahoo dhahaya atawxiidu alaaatu ama nebigoo dhahaya sala allahu alayh wasalama xadiidkeen ama aayad qur'aana keen waxaa jira wax culummadu ay ka hadlaan oo la yidhaahdo masaa'il badan in lagu ogaado bilistiqraa' wa tatabuc raac raac adilada kitaabka sunada inta la raacraacay ayaa la soo ogaaday intaas inaysan ka dhexbaxaynin masaa'il badanaana soo gelay istiqraagaas waxaa ka mida salaadii shuruud sala shuruud salaa soo ma jirto soo lama koobo mase lama koobo waa la kooba waa la yhahda intaas waay shuruuda salaada waxaa jirta arkaanta salaada waa in la yhahda intaasoo rugni waayo arkaanta salaada qur'aanka miyay ku jirta arkaanu salaati arkaanu salaati kada wa kada in la yidhahda qur'aanka ma ku jirta ma jirto sunada nebiga calayh salaatu wasalaam soo dhahaya shuruudu salaati tiscatun ku heli maysa xaggee ka keennay marka waxaan ka keennay kitaabkii sunaa laga soo qaatay adiladaa laga soo istimbaaday oo laga soo qaatay zakadii markii loo soo gudbo ama xajka haddii lasoo aado xajka waxaa la yihahda arkaanu leeyahay waajibaadu leeyahay arkaan اxajina waa intaas waajibaat اxajna waa intaas sunantiisuna waa intaas qaybahaasoo dhan ilaah u qaybanaayana arki maysid sunada nebiga loogu qaybanaayana arki maysid laakiin adiladii waa arkaysa laga soo qaato laga soo istimbaado rugniga koowaad iyo daliilkiisa rugniga labaad daliilka tusinaya rugniga saddexaad daliilka tusinaya tawxiidka saddexda qaybood loo qaybiya hal aayada saddexdaba tusinaysa rabu الsamaawaati واlarضi wmaa baynahumaa facbudhu wاstabir lcibaadatihi hal taclamu lahu samiya alla wuxuu yidhi rabu samaawaati walardi waa samaawaadkii arlada rabbigood halkaa maxaa ku jira inuu rabbi yahay soo ma rabu samaawaati walard wamaa baynahuma wax udhexeeya rabbi uu yahay facbudhu rabbigaas caabud maxaa la taasi tahay waa uluuhiya wastabir licibaadatihi cibaadadiisa ku sabr hal taclamu lahu samiya ilaahay ma u og tahay mid lamid ah mid lamid ah sami waa naqaan hadda soomaa soomaaliaan xataa samiyaan dhahnaa ilaahay midku magaca oo magaca alloo kale leh ama sifaatka alloo kale leh ma garanaysaa nebi maxamedow macnaha ma garanaysid waa idan idan macnaheedu waa maxay asmaa iyo sifaat u gaara ayuu leeyahay sami ma laha ilaahay subxaana wa tacaala uma taqaanid wax samiya halkaas taasna maxay tahay waa tawxiid alasmaa'i wasifaat markaad tidhaahdo qul acuudu birabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas birabbi nnaasna waa ku jirtaa ilaahi nnaasna waa ku jirtaa waana meliku nnaas melik waa min asmaa'i illaah asmaada alluu ka mid yahay birabbi nnaas waa rubuubiyadii ilaahi nnaasna waa tawxiid aluluhiya alimaam ibnu qayim raximah llah wuxuu sheegay qur'aanka oo dhan inuu wada tawxiid yahay qur'aanka oo dhan waa wada tawxiid waxaa laga yaaba hadalkaas dadka qaar inay qariibsadaan ay dhahaan qur'aanka dhasoo wada tawxiid u yahay cibaadaadaa ku jira axkaam kalaa looga hadlaa qisooyin baa looga sheekaynaya qur'aanka o dhan siduu tawxiid u noqdo waa sharaxay alimaam ibnuqayim raximahullah wuxuu yihi qur'aanka o dhan waa wada tawxiid dhowr qayboodaa loo kala qaadaya qur'aanku ima inuu ka hadlaayo tawxiidkii iyo ilahay keligii la caabudo subxaana wa tacaala keligiis inuu rabbi yahay keligiis inuu yahay midka ku magacaaban magacyadaa iyo sifaatkaas ama qur'aanka inuu ka hadlayo wixii tawxiid ka soo horjeeda shirkiga in shirkiga uu ka digaayo qur'aanka ama inuu ka hadlaayo wixii dhex maray ahlu tawxiid iyo ahlu shirki oo ambiyadii hore iyo ummadahooda waxay kala qabsaday nuux iyo qowmkiisa wixii dhex maray meeshay ku dambeeyeen dadkii nuux raacay ee tawxiidka qaatay iyo meeshay ku dambeeyeen dadkii nuux diiday ee shirkiga qaatay shirkiga raacay ilaa laga soo gaaro nebi maxamed sala allahu alay wasalam maa min nebiyin alla uu ka qisooday ilaa wuxuu sheegaa caaqibada qoom walba meesha ay ku dambeysay mu'miniintuna badbaadiy ku dambeeyaan gaaladoodi mushrikiintuna halaagay ku dambeeyaan idan qur'aanka wuxuu ka hadlayaa jazaa lmuwaxidiin ama wuxuu ka hadlayaa jazaa lmushrikiin abaalmarka muwaxidiinta iyo abaalmarka mushrikiinta ama inuu ka hadlo qur'aanka axkaamta ama salaad ha ku tacalluqdo ama zakaa ama xaj ha ku tacalluqdo qur-aanku intaa ma ka baxsan yahay waxyaalahu ka sheekeeyo wuxuu yidhi alimaam ibnuqayim tawxiidka ka hadalka uu ka hadlayo qur-aanku waa caddahay shirkiga ka hadalka qur-aanka uu ka hadlayana waxay sharax u tahay tawxiidka maxaa yeele haddii tawxiidka la sharaxo tawxiidka laba tiba waa loo sharaxaa in asiga la sharaxo iyo wixii ka soo horjeeda in la sharaxo shayga wixii ka soo horjeeda haddii la sharaxo waa sii caddaadaa lidalika culama waxay dhaheen wabididdihi tatabayan alashyaa shayga wixii ka soo horjeeda ayuu ku caddaadaa haddii wixii ka soo horjeeda si fiican loo sharaxo shirkiga ka hadalka laga hadlaayo macnaheedu waxa waye tawxiidka lasii sharaxay markii la sheegay jazaa lmuwaxidiin ma laga baxay tawxiidki maya tawxiid awli laga hadlaa abaalmarka muwaxidiintu ay leeyihiin waxaa kaloo laga hadlay ciddii tawxiidka ku gaalowday ayaguna meesha ay ku dambeeyeen weli waa tawxiid waxaa kaloo qur-aanka looga hadlayaa zakadii iyo salaadii iyo xajkii axkaamtii axkaamtuna waxa waye xuquuqu tawxiid salaaddu waxay ka mid tahay min xuquuq tawxiid tawxiidku waxyaala u yeeranaya jira waa in ilaahay la caabudo subxaana wa tacaala salaad zakaa xaj waxyaalahaas una tawxiid baa u yeeranaya idan axkaamtina waa min xuquuqi tawxiid uu ka mid yahay sunnooyinka la samaynayana waa min mukamilaati tawxiid waa waxyaalaha tawxiidka dhamaystiraaya qur-aankuna intaas kama baxsana alqur'aanu kulluhu tawxiid qur'aanka oo dhan waa wada tawxiid min suurati min suurati alfaatixa kasoo bilaaw ilaa suurati annaas qur'aanka dhammaan waa wada tawxiid aayad walbo qur'aanka ka mida waxay ka hadlaysaa tawxiidka halkaas waxaad ka dareemaysaa ahmiyadda uu leeyahay tawxiidka fi islaam yani diinta islaamka dhexdeeda ilaahay keyrkii in la caabudo subxaana wa tacaalana albaabadeeda waa la xiray alla subxaanahu wa tacaala wuxuu caddeeyey in dadka alla ka soka la caabudayo subxaana wa tacaala koonka aysan waxba ku lahayn inaysan ilaahay la wadaagin inaysan asiga kaalmaynin inaysan shafaacana lahayn ila biidnihi subxana wa tacala muxuu qaban karaa marka qul idcu aladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna lahu midqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi wamaa lahu fiihima min shirkin wamaa lahu minhu min dahiir alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacala waxaad ku tiraadaan kuwa sheeganaya alla subxaana wa tacaala ka soka inay wax caabudayaan waxa ay caabudayaan samaawaadkay arlada ma laha wax wadaagana kuma laha u fiirso hadduu samaawaadkii arlada lahaa lahaa waxbuu qaban lahaa soo maa samaawaadkii arlada ma laha wadaagna kuma laha oo xataa qayb ka mid ah wax kama laha wamaa lahu minhu min dahiir mana laha alla subxaana wa tacaala cid ugu kaalmaysay abuurista samaawaadkii arlada haddii marka uusan samaawaadkii arlada lahayn iyo koonka uusan lahayn hadduusan qayb ku lahayn hadduusan caawis iyo xataa gacanka geysan uusan ku lahayn wax gacana uusan ka geysanin muxuu qaban karaa marka maxaa u harsan maxaad u harsan shafaaca u harsan hadduu koonka leeyahay waxbuu kuu tari karaa hadduu qayb ku leeyahay xataa calaalaqal wuxuu dhihi karaa qaybaan leeyahay warkayga alla dhegaysto aniga nasiibaan wax ku leeyahay wax laga yeelo tiina ma jirto walba labadaba hadday jirin hadduu noqon lahaa wasiir iyo caawiye iyo kaalmeeye hadduu noqon lahaa haddee ninka boqorka ah cidda caawisa waxbaa ka dhegaysaa sooma waxbaa ka maqlaaya taasna ma laha wamaa lahu minhu min dahiir waxaa harta keliya inuu shafeeco shafaacadana waa laga soo xiro waxaa layihi walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah shafaaco ma laha alla agtiisa ilaa cidda alla u idma maahan cid kale miyaa shafaaco leh baabu shafaacana waa xiran yahay shafaacadana waxaa lagaaga xiray idan idankuna wuxuu kaaga xiran yahay inuu ilaahay raalli kee yahay ilaahay inuu kaa raali noqdona waxay kaaga xihan tahay tawxiid u laaba marka tawxiid albaab kale kasoo geli kartid ma laha albaabada dhan lidalika marka qofkii rabaa in nebigu salى اllahu alayh wasalam u shafeeco ama inuu helo shafaaca yowma alqiyaama waxaa laga maarmaana inuu noqdo muwaxid amaa in shirki lagu raadiyo shafaaca taa albaabkaad iskaga xiri laheed waaya shafaacada shafaaco ku gaari maysid shafaacada waxaa lagu gaarayaa in ilaahay keligii la caabudo tawxiidaa lagu gaaraya laakiin haddaad alla kayrkiiba aada caabudid oo qof aad weli ku sheegaysid aad barid min duuni illah tira yowma alqiyaama ii shafeecaya ogo baabu shafaaca iska soo xirtay baabu shafaaca waxaa lagu gaaraa tawxiidka arrintaana nabiga caddeeyey sala allahu calayhi wasalam abu hurayra wuxuu yidhi yaa rasuula allah man ascad الnaasi bishafaacatika ywma اlqiyaama rasuulka ilaahayu yaa ugu liibaanid badan shafaacadaada maalinta qiyaama nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi ascad الnaasi bishafaacatii man qaala laa ilaaha ila اllah khaalisa min qalbihi shafaacadeeda waxaa ugu liibaanid badan maalinta qiyaama qofkii yidhaahda laa ilaaha ila اllah asoo ilaahay uga khaalis yeelaya qalbigiisa xadiidka macnihiisu waxa waaye shafaaco qofka helaya ywma alqiyaama waa qofkii muwaxid ah sababtoo ah shafaacada alla subxaana wa tacaala agtiisa laga shafeecayo waxay ku xihan tahay idan ilahay inuu idmo man da ladii yashfacu cindahu ila biidnihi yaa waaye midka alla agtii shafeecaya ilaa idanka alla maahana subxaana wa tacaala yaa waa ninka ku dhiira kara cid ku dhiiri karta maaha idan allah laga maarmaan ah alla wuxuu yidhi asoo malaa'igta ka hadlaya walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa u shafeeci maayaan ilaa qof alla raalli ka noqda maahana subxaana wa tacaala waa inuu ilahay raalli kaaya shuruudda shafaacada waxaa ka mid a in adiga raalli lagaa yahay ko in qofka aad kuu shafeecayana raalli laga yahay xataa kan kuu shafeecaya waa in asagana raalli laga yahay tan saddexaadna waa inuu ilaahay idmo subxaana wa tacaala oo alla uu balaaday in lagu shafeeco idan waa inuu jiro haddii marka ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aadan ka ahayn qof waxa waye ku sugnaa cala tawxiid alla raalli kaama ah hadduusan ilaahay raalli kaa ahayn u idmi kuu idmi maayo in lagu shafeeco hadduusan alla idminna cid shafeeci karta haba yaraatee ma jirto waxaa caqli daraa marka inaad tidhahdo waa ii shafeecay fulaanaa ii shafeecay fulaan shafaacada yaa siiyey shafaacada asiga ma laha dadka shafeecaya waxay ku xihan yihiin idan allah subxaana wa tacaala nebiga sala allahu calayhi wasalam asoo ashrafu lkhalqi ah wa axabu lkhalqi ila allahi caza wajala khalqiga ilaahay alla wuxuu u jecel yahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam asaas ugu sharaf badan haddana maca daalika markuu shafeecayo ashafaacat alcudma shafaacada weyn ee yowma alqiyaama nebiga calayh salaatu wasalaam markii khalqigu u tagaan yidhahdaan rasuulka ilaahay o noo shafee marka hor ambiyo badana la soo maray aadam calayh salaatu wasalaam uma nuux uma ibraahim uma muusa uma ciisa mid walba wuxuu leeyahay nafsii nafsi maanta aniga yani naftayda ayaa badbaado u badbaado u raadinaya un keli macnaha nafsi nafsi cid kaloo wax u tari kara haba yaraatee lama arko markii nabi maxamed loo yimaado sala la alay slam wuxuu leey anaa iskale shafaacadaas waa shafaacat lcudma waa midda alla qur'aanka uu ku sheegay uu yidhi casaa an yabcasaka rabuka maqaama maxmuuda wa almaqaam maxmuud waa shafaacat lcudma haddana maca dalika markuu nebigu shafeecaya calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday waxaan im waan imaanayaa fa aqacu lilaahi saajidan ilahan u sujuudaya meesha u fiirso aadaabtaas u fiirso ma dhiiranoo ma dhihin ilaahay u shafe ilaahay u khalqiga waxa waye kala xukun la hadalkaas kuma dhiiran nebigu sala allahu alay slam waa yimid ilaahu sujuud ula dhacay subxaana watacala waa sujuuday markaasaan alla waxaa ku ammaanay buu yidhi ammaano laa uxsinuha alaan hadda aanan wanaaji karin waxyaalo badanoo ammaano ah oo hadda aanan isku aabi karin laakiin alla uu ii furaaya maalinkaas ayaan ilaahay ku ammaanaya bui subxaana wa tacaala markaasuu wuxuu leeya ya moxamed irfac ra'saka wasal tucطa washfac tushaffac moxamedoo madaxaada kor u qaad weydiiso waa lagu siinayaahe shafeec waa lagaa shafeeca aqbalaya goormuma ninuu shafeecaya marka markii loo idmo kadib markii lagu yidhi washfac tushaffac markaasuu istaagaya nabig alay sl sl u shafeecaya waxaa la yidhi kor u soo kac weydiiso waa lagu siinayaa shafeec waa lagaa shafeeca aqbalaya halkaa waxaa ka dareemaysaa qur'aanka iyo sunnada nebiga alay slat slam khilaaf kama dhexeeya waa iswaafaqsan yihiin shafaacadu idanay u badan tahay walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina waa aayadda hadda waxay tusinaysay wa shafaacada alle agtii ma anfacdo cid ilaa cidu alla u idmay maahana subxaanahu watacaala yaa loo idmaa marka waxaa loo idmayaa alla goormuu shafaacada idmayaa qofka shafeecaya hadduu raalli ka yahay kan loo shafeecayana uu raalli ka yahay ilaahay inuu kaa raalli noqdo haddaad rabto tawxiidka laazim tawxiidka laazim shirki iyo khuraafaad iyo alla keyrkiyo la caabuda ka dheerow shirkigu akbarna waa leeyahay asqarna waa leeyahay labadaba ka fogow shirkiga asqarka ah nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay waxyaalaha noogu cabsi badan yahay inuu yahay waxay yidhaahdeen saxaabada axad saxaaba ayaa wuxuu la kulmay nasaara markaasu wuxuu yidhi antum lqowm lowlaa anakum taquuluuna ciisa bnu maryam dad adinkaa u fiican buu yidhi haddii aad iska dayi lahayden ama aadan dhihi lahaynina ciisa bnu maryam yani ciisa ibnullah ciisa ibnullah haddaadan dhihi lahaynin markaasu wuxuu yidhaahdeen nasaaradina ku jawaabeen antum lqowmu lowlaa anakum taquuluuna muxamadun wاlkacba yani yani haddii aad iska dayi laheedeen dad adinkaa yani u nicmo leh haddaad iska dhaafi lahaydeen inaad tidhaahdaan moxamed iyo kacbada inaad sheegtaan yani inaad moxamed ku dhaarataan alxalib bikayr اllaahi caza wajala iyo kacbada inaad ku dhaarataan haddaad iska dhaafi lahaydeen dad adinkaa u fiican nebiga markii loo sheegay salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhaahday waxaad tidhaahdaan warabbi اlkacba warabbi اlkacba saa dhah ninaa wuxuu yidhi amaama الnabiy salى اlahu alay wasalam maa shaء allah washita wuxuu yidhahda wixii allah uu doono adigana aad doontay nebi maxamed u fiirsa lafdigaas maa shaء allah washita cadfiga xataa waa lajeeda nebigu wuxuu yidhi ad ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaahay baad iiga dhigtay mid lamida ilahay mid lamida miyaa aniga iga dhigtay buri nebi sal اla alay slam waa maxay kelimadu isticmaalay waxa alla doono adigana aad doontay nebi maxamedo bal quluu maa shaء allah waxda waxaad tidhaahdaan buu yidhi maa shaء allah waxdahu keliya dhah alfaadahaasoo kale waa laga inaan iska dhowrin oo la yidhaahdo wixii maaragta alla doonay adigana aad doontay cadfigaas taa shirki waa shirki asqara waa waxaa soo galaaya shirki asqarka ah inaa alla keyrka ku dhaaratay alxal bikayr اllah nebigu salى اlahu alيه waslm wuxu yhi man xalafa bikayr اllahi faqad ashraka qofkii ku dhaarta oo cidaan alla ahayn qofkaasi shirki ayuu ku dhacay shirki ayuu la yimi aabbaha ayaan ku dhaartay hooyada ayaan ku dhaartay iyo wixii la mid ah ogow shirkiyaad ku dhacday haddaad tidhaahdid ilaah iyo rasuulka ayaan ku dhaartay soomaalidu saasay dhahay ilah iyo rasuulka shirkiyaa ku dhacday rasuulka maxaa meesha soo geliya ilahay keligiisaa lagu dhaartaa dhaarta allah lagu dhaartaa keliya nebigu alayه الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana xaalifan falaa yaxlif ila biاllah qofkii dhaaranaaya yuusan ku dhaaranin cidaan ilaahay ahayn cidaan ilaahay ha ku dhaarani haddii cid aad aad yani ka baqaysa cidaan alla ahayn inaad ku dhaarto iska aamus haddaad dhaaranaysid ilaahay ku dhaara keligii subxaana watacaala alla iyo rasuul inaadan rasuul meesha soo gelisid dhaartaas oo waxaa ku dhacday alxali bikayr اllah alxali bikayr illahina waa shirki saa darteed shirkiga aad iyo aad in la iskaga dhowro waayo alfaada shirkiga ah in la isticmaalo in la iska ilaaliyo taana waxay u baahan tahay in diintii la barto waxaa dadka qaar caada ka dhigteen ma annaga hadda tawxiidkana la bara xaqiiqatan waa u baahannahay in tawxiidkana la baro wax badanaa naga qarsoonaa kara waa u baahannahay inaan danayno kutubta tawxiidka ka hadlaysa waa u baahannahay waxyaalaha tawxiidka dhaawacaaya inaan iska ilaalino hadda tawxiidka shuruuduu leeyahay kelimatu tawxiid waxay leedahay ilaa waxay sheegaan culamadu toddoba shardi ilaa sideed shardi waxaa ka mid a cilmi iyo ogaansho faclam annahu laa ilaaha ila allah waxaa ka mida sidqi waxaa ka mida ikhlaas waxaa ka mida maxaba waxaa ka mida yaqiin waxyaalahaasoo dhanna adila leeyihin waxaana lagu sheegaa fii kutubi ahli lcilmi waa ay ku qoran yihiin waxaana laga yaaba in badan annaga kamid inaan yani jahlin uga suganna idan diinta islaamka in la bartaayo waa aasaas tawxiidka waxyaala dhaawacayaa jira oo ku keenaayo tawxiidkaaga ina wax u dhimaan waxyaalaha wax u dhimaayo waa inaa ogaatid haddaad ogaatid macnaheedu waa ka digtoonaanaysaa waa iska ilaalinaysaa laakiin haddaadan ogeyn waxaa laga yaaba in waxyaala badan oo qaladaada aad ku dhacday calaa kulli xaal tawxiidka baabka ku saabsan waa baab aad iyo aad u dheer mu'alafaad badanaa laga alifay kutubo badanaa culammadu ay ka qoreen ilaahay subxaana wa tacaalaana qur'aanka si aad iyo aad u xeel dheer ayuu tawxiidka uga hadlay in ilaahay loo gaar yeelo subxaanahu watacaala waxdahu laa shariika lah aydan ilaahay cidna lala wadaajinayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mida ayaa roob da-ay fii zamanihi markuu waagu baryey salaadaas wax markuu nebiga dujinayo calayhi salaatu wasalaam salaadii markuu ka baxay ayuu yidhaahday ilaahay wuxuu yidhi xalay alla wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir addoommadeyda xala waxaa waabarisa buu yidhi mid aniga i rumeeyey iyo mid igu gaaloobay markuu xala roobka da-ayay faamaa man qaala mutirnaa bifadli illaahi waraxmatihi fadalika mu'minun bi kaafirun bilkawkab amaa qofkii yidhaahday waxaana lagu roobeeye roobku nagu yimid ilaahay fadligii iyo naxariistiis kaas waa mid u rumeeyey xidigahana ku gaaloobay xidiga ku gaaloobay wa amaa man qaala muirnaa binawci kada wa kada fadalika kaafirun bi mu'minun bilkowkab amaa qofkii yidhaahda xidig fulaana roobka noo keenay waa sida mushrikiintu dhihi jireen xidig fulaan ayaa roobka sabab ahaa inuu noo yimaad qofkii sidaa yidhaahda kaasi anugu ugu gaaloobay xidiguuna rumeeyey buu yidhi alla subxaana wa tacaala nabigaa sheegaaya alayh salaatu wasalaam waxaa la rabaa xataa haddii roob ilaahay ku siiyey ilahay ictimaad keligiis alla uga shukri waa fadlun min allaahi waraxma bisababi fulaan iyo bisababi callaan midna kuma imaanin madh ma jirto in la yidhaahdo qabri fulaana roobka keeni jiray haddii qabri fulaan meesha ka baxay ama fulaan meesha ka tegeena abaaraa dhacay taas waa shirku bilah caza wajal abaaraha fulaan ma keeno roobna fulaan ma keeno roobka ilaahaa keena subxaanahu wa tacaala yaa roobka samada ka soo dejiya ilaahay subxaana wa tacaala cid kaloo nasiib ku leh ama wax ku sheega karta lama ah haddaad tidhaahdi fulaanaa soo dejiya ama xidig fulaanaa keenana xadiidkaa soo gelaysaa kaafirun bi mu'minun bilkawkab baabku marku waa ballaaran yahay masaa'il badanaa soo gelaysa waxa keliya lagu faahfaahintiisa iyo masaa-ishiisa lagu koobi karana waa diraaso iyo in la barto tawxiidka laguna dadaalo alla subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu tawxiidka nagu nooleeyo naguna dilo inahu waliyu dalika waalqaadiru calayh muadiniinta qaara waxay ku asyaan adinadoodu iskhilaafsan yihiin buu yihi kuwa waxaa ka mid ah ilaah madaaya kuwa allahu akbaar leh oo macnaha madaya calaa kulli xaal hadda ka hor fii darsi buluq waan kusoo marnay inay culummadu ka hadleen yani akhtaa lmuadiniin akhtaada ka dhacda akbaar ah ka mida in loo adimo qaaraa madaayo oo ba'da alif ku xiraaya saxna ma ah sax ma ah qaaraa waxay leeyihin ashhadu ashhadu hadduu yidhaha macnuhu waa isbedelay waa istifhaam waa su-aal u ekaanaysaa ma waxaan qirayaa ma waxaan qirayaana lagaama rabe waa qirayaa lagaa rabaa inaad tidhaahd ashhadu an laa ilaaha ila allah ma waxaan qiraaya ma aha in meesha la keeno calaa kulli xaal alfaadaha ilaalinay u baahan yihiin iyo taxari wuxuu yidhi waxaa jira dad masaajidka deris la ah lagana yaabo jamaacada inaysan soo xaadirin ayagoo le bisinka lala jahri maayo lamana qunuudo fii salaati اlfajri labada cudurdaarba laba cudurdaaroo saxa ma aha bisinka haddii lala jahri waayey nebi maxamedaa la jahri waayey sala allahu calayhi wasalam xadiidka wuxuu ku jira fii saxiix albukhaari wa muslim anas ibni maalik wuxuu yidhahda radia allahu canhu nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda wuxuu ku furfura jiray bilfaatixa bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cusmaan intaba riwaayad riwaayatu muslimna waxaa ku jirtay laa yadkuruuna bismi illaahi araxmaani araxiim marka haddii bisinka la siraysto nebi maxamedaa siraysto sala allahu calayhi wasalam fii qunuuti lfajrina xadiidaa ku soo arooray xadiidkuna waa daciif wax marka la iskugu dhejiye meesha ma yaalaan jamaacada in lasoo xaadirana waa waajib jamacada in lasoo xaadira waa waajib masaajidka in looga takhalluqo lama qunuudo iyo lama bisinle lama jahrana cudurdaar sharciya ma aha qof walboo muslim ah oo mukallaf ah oo rag ah waxaa ku waajiba inuu jamaacada salaada soo xaadiro qofkii ka takhallufa waciid daran uu ku hoos jiraa nebigu sala allahu alay slam wuxuu hamiyey daddan inuu guryo ku gubo takhallufka jamaacada ay ka takhallufeen awgeed hamigaasuu damcay damacaas maxaa keeni karaa arrin waajibay ka tageen nin indhoolo ah ibnu ummi maktuum nebigu wuxuu yihi rasuulka ilaahayow nin indhoolaa baan ahay qof gacanta i qabtana ma haayo oo masaajidka ii kaxeeyo wuxuu rabaa in loo rugseeyo inuu guriga ku tukado nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhahda hal tasmacu nidaaa bisalaa adinka salaada loo adimaayo ma maqashaa markaasuu yidhahda nacam markaasuu yihi faajib soo xaadir waa indhoole qof wadana aan haysan maxaa u malaynaya marka ninkii lixdiisa lixaad qaba ee gurigiisa fadhiya ee la masaajidka anigu ku tukamaayo arrintaas arrin alla agtiisa oo cudurdaar uga helaaya maaha marka waxaa weye in loogu naseexeeyo inuu masaajidka soo xaadiro labadaa qadiyadood uu sheegana waa laba qadiyadood oo labadaba looga garleeyay wuxuu yihi qofkii man leenahay saarku salaadka waa kaafir saarku salaadka masaladiis hadda kahorna waa ka hadalnay waa mas'ala khilaafiya muslim ma yani qofka hadduu salaada ka tago ka salan muslim ma yahay mase ma aha culimmadu waa isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin waa gaaloobaya qaar waxay leeyihiin waa muslim faajir oo faasiq ah calaa kulli xaal dembi weyn uu dhex fadhiyaa qofkaas qof khatar ku jira waa alcahdu aladi baynana wa baynahu asalaa faman tarakaha faqad kafar saasuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam qofkii salaada ka taga qofkii salaada dayaca muxuu diinka haystaa famaa bacdaha adyac saasuu dhihi jiray cumar bn khadaab qofkii salaada dayaca waxa ka dambeeyana min baabin awlaa inuu dayaco salaadii waa rugniga labaad laa ilaaha ila allah maxamed rasul la qofka haduu yihahdo waxa kusoo xiga waa salaadii waa ilaalin iyo muxaafaday u baahan tahay daa qofka saarku salaadka ahna dembigu ku jiro dembi aad iyo aad u weyn dembi yar ma aha xataa kuwa dhahaaya gaal ma aha waxay geynayaan meel aad iyo aad u fog waxay leeyiin qof faajir ah oo mujrim ah oo ilaahay ka furtay qofkaan salaada tukanay qolana waxayba leeyihiin waa khaarij can ilmilla islaamka banaanku ka joogaa qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo janaazo lagu tukan maayo xaaskiisu waa ka furan tahay waxaasoo dhan ay ku dareerinayaan ibnu cuthaymiin risaalo yar uu ku leeyahay raxmat ullahi calayhi risaaladaasna masaladaas ku caddaynaya wuxuuna qabaa taarku salaadka inuu gaalaya cuthaymiin ibnu baazna waa la mid guud ahaan culamaa lmamlaka waxay qabaan inuu ku gaalooba sheikh alalbani raximah ullah ayaa casrigan wuxuu yidhaahday gaaloobi maayo culamana uga horreysay labada qolo waxay dhaheen annagaa jumhuura olan waxay dhaheen annagaa jumhuura olan waxay dhaheen annagaa jumhuura calaa kulli xaal labada qoloba adilay leeyihin laakiin waxaa nasiib darro ah in islaamnimadaada laisku haysto oo a'imat alxadiid iyo culamadii islaamka ay isku haystaan waa gaal iyo waa mujrim kan ugu fiican mujrimaatuu ku leeyahay kuma soo dhawey midka ugu fiican mujrim faasiqaatu ku leeyahay ilahay ka farta kan ugu ron waa kuu soo dhawaaday kan kalena wuxuu ku leeyahay daaqadaad ka baxdaba banaankaa taaganta marka nasiib darro waayo in islaamnimadaada saas la iskugu khilaafo adoo qof muslima marka dadka muslimiinta waa inay salaada dhowraan xaafiduu cala salawaat ilahay saasuu leeyahy subxaana watacala salaadaha ilaaliya salaadaha dhowra wuxuu yidhi atabaruk bisaalixiin wlwliyaa ma looga qiyaasanayaa tabaruka nebiga la barakaysan jiray sala allahu calayhi wasalam masaladan waa mas'alo muhiim ah nebiga sala allahu alay waslam horta waa la barakaysan jiray shakina male axaadiis banaan ku soo aroortay in la barakaysan jiray aahaartiisa calayhi salaatu wasalaam laakiin kitaabka iyo sunnada yaan fahamkooda ku dayanaynaa mas qof walba soo uu fahmo maskaxdiisa ka helaa mase dad waxaa jira fahamkooda lagu raacayo kitaabka iyo sunnada waxaa jira dad fahamkooda lagu raacaya waa saxaabadii iyo salafku say u fahmeen nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadu way barakaysteen aadaartiisii laakiin markuu dhintay abubakar ma barakaysteen ya lagama haayo cumarna lagama hayo inay barakaysteen cusmaanna lagama hayo calina lagama hayo waxa keliya ay barakaysteen aaaartiisu wuxuu ahaa rasuulka sala allahu calayh wasalam taana waxay daliil u tahay tabaruga aahaarta la barakaysanayo inay gaar ku tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam aysan la wadaagin cid kale marka awliyaan barakaysana ama saalixiinaan barakaysana ama culumaan barakaysana midna sax maaha waxyaalaha barakaad kale waa badan yihiin qof walba mumina waa mubaarak laakiin inaad barakaysato sharci maaha cumar radi allahu canhu xajar aswadka ka warrama fadligiisa iyo khayrkiisa fadli badan u leeyahay soo maa alxajar aswad in la dhunkooda xataa sharciyan laysfaray markii la xajinayo cumar radi allahu canhu intuu dhunkooday xajaru aswad ayuu yidhahday inii la aclamu anaka xajarun laa tanfacu walaa taduru waan ogaha buu yidhi inaad dhagax tahay waxnana aan anfacaynin waxnana aadan dhibayn walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala alla alay slam yuqabiluka maa qabaltuka haddaanan arki lahayn nebigo ku dhunkoonaayo maba ku dhunkoodeen buu yidhi aniga laakiin yaa uga dayanaya dhunkoonshada aan ku dhunkoonaya nebi maxamed aa uga dayanaya calayh salaatu wasalaam macnaha wax barakaahu gaar oo ka raadinaya ma laha fahamkii saxaabada marka waxaa waye inay tabaruga gaar uu ku ahaa nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama cid rasuulka ka saartay oo saxaabada aataartiisu ay barakaysteenna ma laha wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin